Waaxda Massachusetts ee dugsiga hoose iyo sare, 75 Pleasant Street, Malden, Massachusetts 021484906, telefoon 781 338 3000, tty net relay 1800439237 adeegyada waxbarashada dadka waaweyn iyo bulshada sii deynta macluumaadka ardayga qaaliga ah waaxda dugsiga hoose iyo sare ee Massachusetts DESE ayaa maalgelisa barnaamijkaaga waxbarashada dadka waaweyn guji ama dhagsii halkan sifa aad u geliso qoraalka iyo ku dhawaad boqol kale oo la mid ah si loo sii wado taageerida barnaamijyadan DESE waa inay u soo gudbisaa Dowladda Federaalka macluumaadka ku saabsan ardayda oo ay ku jiraan natiijooyinka ardayda kadib marka ay ardaydu ka baxaan barnaamijkooda DESE waxay ururisaa macluumaadka ku saabsan natiijooyinka iyadoo ku aadinaysa Waaxda Caawinta Shaqo La'aanta ee Xogta Shaqada iyo natiijooyinka imtixaanka GED iyo HISET ee u dhigma dugsiga sare HSE iyo Guriga Xaqiijinta Ardayda Qaranka iyo Waaxda Tacliinta Sare ee Diiwaangelinta Dugsiga Sare kadib DESE waxay isku soo wada daraysaa xog ururinta waxayna u gudbisaa Dowladda Federaalka haddii aad saxiixdo foomkani sii deynta macluumaadka DESE waxay sidoo kale la wadaagi doontaa xogtaada shaqada natiijooyinka imtixaanka HSE iyo macluumaadka diiwaangelinta dugsiga sare kadib barnaamijkaaga guji ama dhagsii sifa aad qoraal u geliso sidaa darteed way fahmi kartaa sida ugu wanaagsan ay u caawinayso ardayda DESE iyo barnaamijkaaga AE ma soo shaacin doonaan macluumaadkan sirta ah duruufo kasta ha ahaadeen ilaa sharciga u baahda mooye waa mahadsan tahay saxiixa ardayga waalidka ama mas'uulka taariikh saxiixa shaqaalaha markhaatiga ardayga taariikh ardayda da'doodu ka yar tahay siddeed iyo toban sano waa inay haystaan foomkani ogolaanshaha oo ay saxiixeen ardayga waalidkiisa ama mas'uulkiisa